bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axada taariikhdu ay ku astaysan tahay lix iyo labaatanka bisha februari sanada labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan taliyaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in wadamada yurub iyo sidoo kale maraykanka aysan aqoonsanin baasaboorka soomaaliya oo ayna saaraynin fiisaha asigoo sheegay in ay warqada ku dhexgelinayaan baasaboorkaaga waxa uuna tilmaamay arrintaasi inay tahay caqabad haysata baasaboorka aad u kooban oo yurub ka tirsan iyo dowladda muxuu ah dalka maraykanka ayaan baasaboorka aan wadsanayn oo iyagu aan saarin fiisada aan saarin oo warqaday dhexgeliyaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliyana waxa uu ka hadlay dhibaatooyinka iyo tacadiyada kala duwan ee dadka soomaalida ku haysta waddanka koonfur afrika kuwaasi oo xaalado cabsi oo ka jira dalka soomaaliya kal hore isaga cararay una aaday dalkaasi koonfur afrika inay ka shaqaysaan sidoo kalena ay ku dabaraan noloshooda si ay kaga badbaadaan dhibaatooyinka iyo dagaaladii sokeeye ee ka qarxay soomaaliya haatan waxay wajahayaan mid ka mid a caqabadaha noloshooda ayadoo sidoo kale halka ay kala kulmayaan boob hantiyadeed iyo sidoo kale mid nafeed waxaana baryihii lasoo dhaafay dalkaasi lagu dhibaateeyey muwaadiniin soomaaliyeed kuwaasoo si qasaba lagu dhacay dukaamakoodii sidoo kalena qaarkood lagu jirdilay halka kuwo kalena naftooda ay ku waayeen waddanka koonfur afrika xildhibaan qayd oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegaya in koonfur afrika ay ilowday abaalkii shacabka soomaaliyeed iyo dowladdii xilligaasi ay u gashay ee ahaa inay ka qayb qaadato xornimo uraadinta dalka koonfur afrika iyo sidoo kale geynta ciidamadii halkaasi la geeyay oo ay qayb ka aheeday dowladihii geeyey dowladdii soomaaliya ee waagaasi
moodaa walaalaheen koonfur africa inay ilaaween abaalkaan u dhiganay waxaan ka codsanaynaa dawladda south africa ee aan saaxiibaha nahay taariikhda dheer gobonnimo doonka naga dhexaysay inay mataqaanaa eegaan arrintaas ay dibin u eegaan
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa dalka dib ugu soo laabtay shalay gelinkii dambe kadib safar muddo laba maalin ah uu ku tegay dalka isu tagay waa dalka sacuudi carabiya kadib casuumaad uu ka helay boqortooyada dalkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ka hadlay wadahadalkii u dhexeeyey dowladda soomaaliya uu matalayay iyo sidoo kale boqortooyada sacuudi carabiya oo ay ka wada hadleen sida uu ka dawaajiyey horumarinta iyo fulinta mashaariic dhowra oo sacuudiga ay ka hirgeliyaan soomaaliya waxuuna sidoo kale tilmaamay inuu kala soo hadlay qodobo kaloo dhowr ah oo muhiim u ah xaaladda labada dal maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku biloabay shir jaraa-ida oo uu ku qabtay aqalka madaxtooyada xilli uu la hadlayay idaacadda ku hadasha afka dowladda in sacuudiga uu ka helay casuumaad muddo laba maalin aana halkaasi uu ku maqnaa waxa uuna tilmaamay inuu kala soo hadlay waxyaabo dhowr oo ay ka mid tahay sidii labada dal ay kaga kaasho lahaayeen dhinaca amniga iyo sidoo kale qodobo kaloo dhowr oo ay ka mid tahay in dowladda sacuudi carabiya ay garab istaagto dowladda soomaaliya sidoo kalena ay ka taageerto dhinacyo badan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la xasuusaa in si diiran loogu soo dhaweeyey dalka boqortooyada sacuudi carabiya kadib tegistiisii halka iyadoo loo soo dhaweeyey si ka duwan sidii loola tacaamuli jiray madaxda dowladda soomaaliya marka ay gaaraan dalka sacuudiga arrintan ayaa ka dambeysay kadib isu soo baxyadii shacabka soomaaliyeed ay ku muujiyeen rabitaankooda ku aadan maxamed cabdulaahi farmaajo markii loo doortay madaxweynaha dalka soomaaliya inuu noqdo waxaa shalay dib u dhac uu ku yimid maxkamada in lagu waday in magaalada hargeysa lagu soo saaro weriye coldoon oo ka mid ah dadka kasoo jeeda deegaanada maamulka somalilan uu ka arrimiyo kaasoo dib ugu laabtay dhowaan magaalada hargeysa kadib markii uu ka ambabaxay magaalada muqdisho uu ku sugnaa muddadii ay ka dhacaysay doorashada madaxtinimada dalka soomaaliya oo ku soo baxay sideedii bishan maxamed cabdulaahi farmaajo coldoon ayaa waxaa la tilmaamay inuusan wax tacad wax dhibaato ah ka sheegin somalilan maamulkeeda muddadii uu magaalada muqdisho ku sugnaa xilli ay maamulka ku eedeynayaan inuu sameeyey khayaano qaran sida uu tilmaamay wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka somalilan arrintan ayaa lagu waday in maalintii shalay maxkamadeynteeda ay ka dhacday magaalada hargeysa balse dib udhacan ayaan la sheegin waxyaabaha uu quseeyo iyadoo dib loo dhigay maxkamadeynta weriye coldoon oo lagu waday in magaalada hargeysa lagu soo taago maalintii shalay guuleed axmed jaamac waa qareenka u doodaya wariye coldoon kaasi oo loo diiday inuu ku booqo xarunta c i d da uu ku xiran yahay maalintii tobanaad wariye coldoon waxaana loo sheegay asiga iyo qareen kale oo uu magaciisu sheegay in loo diiday inay tagaan xarumaha lab ka dhawaajiyay qareenka cabdimaalig u doodaya ee asigu dacwadan la doonaya inuu ka difaaco toddoba cisho ayaa la rumaangareeyey iyo tobankii bisha a maanta haddii maxkamadda la keeno laakiin maxkamadda lama jeedin waxaana uu sheegay oo u sheegay inuu u baahan yahay qareen aniga iyo nin qareen kale xelab kale adan sideed iyo tobankii bisha aragnayna waxa waxaan u sheegnay anugu u iman doono sheegayda laakiin nasiib daro sheegida tagnay aniga iyo qareenkii kale labada yaa kale waxaa la yidhi waxaa ka mamnuuctihiin inaad soo gashaan dama ciida iyo xarumaha booliiska oo ma soo geli kartaa marka saasay noogu suro weeyaan la kulano qareen kalaan marka inuu inuu inuu inuu tago wariye coldoon ayaa si kastaba lagu wadaa maanta in maxkamad lagu soo taaga magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan ayadoona laga wardhowrayo xukunka maxkamadda ka soo baxa dhinaca kale baashe maxamed cabdi ayaa loo diiday in damaanad ay maxkamadda kusii daysay ay u hoggaansamaan qaar ka mid a saraakiisha ciidamada maamulka somalilan kuwaasoo gebi ahaanba ka biyo diiday amarkii maxkamadda iyo xeer ilaalin soo baxay ee sheegayay in qaab damaanad ah ay ku sii dayeen inta laga soo dhammaystirayo caddaymaha loo haysto agaasimaha star t v ee magaalada hargeysa sida uu warbaahinta u sheegay mid ka mid a saxafiyiintii ka qayb galay dacwaddii maalintii shalay ka dhacday maxkamadda gobolka hargeysa
goordhaway joore xabdiga ayaan ku booqday maxamed waxaan helay wakti aan kula sheekaysto oon xaalkiisa guud iyo kagaarba ka warayso maxamed waxaan weydiiyey cidda uu xidhan yahay iyo cidda dacwadan kusoo oogaysa wax faahfaahina weysiin may jirin ila cid gaara oo si gaara uu xidhan yahay maxamed dad waxaa hor istaageen niman askara oo taliyayaala ayay masii dayn karno haddii warkada la saxeexay iyo haddii kalea amaankaas masii dayn karnaa lagu noo joogaya maxamed xabsigaan lagu jiraya ilaa intan camal
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ayaa gacanta kusoo dhigtay mid ka mid ah xaasaska hogaamiyaasha ajaaniibta ah ee ka barbaar dagaalamaya kooxda al-shabaab taasoo sida la tilmaamay nis ay kasoo qaabatay mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho leyle cumar baaruud oo ah xaaska hogaamiye ajnabi ah oo dhalashadiisu ay tahay sida ay sheegtay etoobiya ayay ciidamada sirdoonka soomaaliya ku raad joogeen muddooyinkii daba ilaa iyo shantii bil ee ugu dambeysay ayaa ugu dambeyn gacanta lagu soo dhigay ayadoo ku sugan mid ka mid a degmooyinka gobolka banaadir leyle ayaa al-shabaab u qaabilsaneed tashkiilinta carruurta iyadoo sidoo kale malcamad xifdinta qur-aanka kariimka ku laheed gobolka jubbada hoose waxaana la tilmaamay leylo inay ka mid tahay horjoog xaasaska horjoogayaal dhowr ah oo ka barbar dagaalama al-shabaab sirdoonka soomaaliya ayaa waa berigii maalintii shalay leyla ka soo qabtay degmada cabdicasiis xilli ay doonaysay in gurigeeda hortiisa ay gaari ka raacdo ayadoo la tilmaamay xilligaasina sida sirdoonka qaranka ay sheegeen inay aado dhinaca iyo qaybo ka mid a jubbada hoose oo ay sheegtay inuu ku sugan yahay sayigeeda tafaasiil dheeraada weli ma bixinin hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya oo ku aadan haweeneydan gacanta ay ku dhigeen oo maray warbaahinta la hadlaysay sheegtay in ay iyadu ka aaminsan tahay dowladda soomaaliya mid riddo ah oo ka baxday gebi ahaanba diinta islaamka sida haweeneydan afkeeda ay ka sheegtay ugu dambeynna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa sharaxaad ka bixiyey shaqsiga uu ka dhigay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali keyre iyo waxyaabihii uu ku doortay maadaama xilligii uu doortay uu ka ambabaxay dalka soomaaliya uuna aaday dhanka iyo boqortooyada sacuudi carabiya madaxweyne farmaajo oo dib uu soo laabashadiisii muqdisho ka hadlay shakhsiyadda xasan cali keyre ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya inuu u arko shaksiga la shaqayn kara afartan sane ee soo aadan maadaama ummadda soomaaliyeed aysan xamili karin isqa qabsi dhinaca maamulka sare ee dalka ah
Thank you. habeenkii madaxda ugu horeysay intii xanuunkii tahay cagaaradii ayaa dad aad u qardoonsamay inay ku waxyeeleeyaan ama xerooda ku ku yaayaan marka waxaanu sii maamulkiisa khibradda u leeyahay maamulka inuu kasoo shaqeyn arrimaha bini'aadamka in uu yahay in waqtiga hadda joogo ninka ku haboon yahay shaqadaas sida sidoo kale waxaan aaminsanahay inaanu shaqeyn karno runtiisa ogtihiin gaban iyo rayiska hadda ugu dambeysay حراويين أنا إذا أتذكر إنتي استدير بنوم الخلافات سوف نحن لحظة الحوار وطعنا سكا شعب الصوماليين يجيك مقع الكلام لكن بيت الكلام من الله والحوار وطعنا سكا الخلاف قد عملانه وكما حرص ليه وحرص المسلح إلى الحسين كله إن شاء الله نحرزون يا أبد تنفيذ أكلام بيت المسلمين مدة حرق حوالي عدد تعرف أنه يعني أجل قناة ونفق مع الدولية الدولية المحمولة هي السياسيين فرقاً ومعهم كل سب صاحبة سياسة من كل سب طرحة
warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo maanta waa naga intaa anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin soo saar